أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo sargaal lagu dila ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaas waxaa sii kordhaya dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay gobolla ka tirsan dalka kenya munaasabad lagu maamuusayo dufcada cusub oo ka qalinjibisay macadkan macrifa thaanawi ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi maamulka islaamiga degmada tiyagolow ee wilaayada bokool ayaa dowladda inya u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna howlgal qarshaysan oo sargaal lagu dilay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerareen laba saldhig boolis ah oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana weerarkaas lagu dilay sargaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray marshaale waxaana laga furtay qori aaka afartan iyo toddoba ah iyo booskiisa dhanka kale wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen kontarool maleeshiyaadka riddada ay dhigteen xaafadda carafaat ee degmada yaaqshiid waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaas cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinayaa isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu kaga warbixiyey xaaladda guud ee wilaayada iyo howlgallo barakaysan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay bariga wilaayada hiiraan sheekha ayaa ugu horreyn ka warramay dagaalkii malxamada ahaa ee laba iyo tobankii bishan muxaram mujaahidiintu ay kula wareegaan degmada muqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona xusay in degmadaasi muhiimka ah si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka walaalka maxamuud ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee moqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori runtii maxamuudow bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahay ba ugu tegi doona subxaanahu wa tacaala qof kasta oo khiyaamo galo ama wax khaa'imo ama dadka muslimiinta ah khaa'imo qofka muslimka ah ballanka uu la galay qofka walaalkiiah waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay la galay oo la ballamay caawana wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah runtii moqokori waa meel farxadeed waa meel cadowga ilaahay uu ku jabay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo damba oo israacraaca hadduu alla idmo sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen deegaano istaraatiiji ah oo hor leh kuwaas oo ay ku sugnaayeen murtadiinta wuxuuna sidoo kale shaaca ka qaaday in dagaalada ka dhanka ah shareecada islaamka ah ee ka socda bariga hiiraan ay dan ugu jirto xabashida itoobiya axmed howlgalka waa socdaa saan horey baa u xusay mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambeysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka mooreeri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawagidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta dadka muslimiinta ah khaasatan dadka ay ka soo jeedaan goodax barre iyo ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo dadka ay la midka yihiin in ay dhuuxaan akhbaarta iclaankan ay la socdaan cidda maslaxada meeshan ku qabto koo waa etoobiya iyo ciddii la halmaasha laba waa nimankan qadaraaslayaasha ah cali hadda maxaa keenay cali hadda muxuu u yimid ayadoo intaan cadowga ka xoog badan yahay oo ciidamadooda ka badan yihiin oo nashaadkooda iyo markaas wixii jiray ay sidaan ka xoog badan yihiin ayuu cali awoodi waayay inuu joogo ilaahayna marag buu ka yahay cali wuxuu u yimid laba waxyaabood midu waa maslaxadiisa gaarka ah oo waxaan haddeer wax unrita kukacsi ah oo qandaraas ama kontarogti ah oo wax un carabdhaqa uu ka helo qodobka labaad oo cali u yimid waa maslaxada etoobiya tusaalena waxaa kugu filan markii uu imaadayba in etoobiya ay keentay wax un un oo rasaasa ama boorash iyo wax intay u keentay la yidhaahdo waa kanay waa idin garab taagannahay wax jawaanno ku xirxiran in loo keenay awaamiirta iyo tawjiihaadku ku imanaya abi axmed baa iskale shakina kama jiro ugu dambeyn sheekh guuleed abunabhaan ayaa fariin baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka la khalday ee sida maalinlaha ah ugu lee'anaya gacmaha mujaahidiinta waxa dhacaya oo khaasatan wilaayada hiiraan maanta ka dhacaya oo uguna muhiimsan waxa bariga ka socda dadkaas baan rabaa inaan wax dhaho aniga waxaan ahay waaligii wilaayada islaamiga hiiraan danqanaya og waxa dadkiisa u daran iyo waxa ay maslaxadooda ku jirta tabartiisa ah waxa aan ka hadlayo oo fariinta aan gudbinaya ah micnaheedu waxaa weeye waa fariin walaalnimo waana intaan hore u dhihi jirnay war wixii waa aragteen cadowga waa jabay cadowgi waa tegey dhulkeennibaa soo haray kuwii riddadahaee la soo abaabulayey waxsan guur guurta iyo soo abaabuleen oo etoobiya iyo ay gadaal ka fadhiyeen gaaladii muxuuha waaweyneed kala dide quuste cadowga waa tageen waa kala tageen xaqa dadkiisa lagama adkaan karo wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin haddii awood iyo balaayo la soo ururiyay wax lagu tari karo aaday baal baa la joogi lahaa cadowga joogi lahaayeen aboorrey baa cadowga joogi lahaayeen moqokoriyo wixii booti iyo dhacayay baqbaqaad ogeyd baa cadowga joogi lahaayeen aniga ayaa afka xarakat shaal mujaahidiin idinkula hadlaaya waxaan rabnaa war niman yahow war taladeenna yeela war tale war horta maxaa xal a dhaha war annaga dadkaan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh soo noqda ilaahay ninka dembi ka galay ha u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa kaama xigo igama xigtid yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraaslaqaato caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'inin maalin walba mid ra'iis ah oo adinka ah oo la badbaadin kara yaan meel looga tegin maalin walba wiil muhiim ahoo micno idiin lahaa yaan meel looga tegin lana badbaadin karin maalin walba qax iyo qaxootin yaan la gelin war khalad waa dhici karaayoo rabbi ha loo soo noqdo dadka garashadana ha taliyeen hana laga tala yeelo nuqabada beesha ay leedahay ha lala soo xidhiiro waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ku soo aadayaa xilli afar maalin ka hore ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan degmada moqokorih ee wilaayada hiiraan kadib weerar lagu daafuray camaliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ku qaadeen halkaasi waxaa sii kordhaya dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dibadbaxyo rabashada wata oo ka dhacay gobollo ka tirsan dalka kenya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkan bashiir muxidiin abu ayman tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada ka dhankaha dowladda kaafirad ah ee kenya ayaa gaartay ugu yaraan kow iyo soddon qof sida uu xaqiijiyey waxaa loogu yaro guddiga xuquuqda aadanaha ee kenya k n c h r iyadoo tiro kale oo dhan boqol iyo toddoba qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadyadii guud ee dalka ka dhacay bayaanka guddiga uu soo saaray wuxuu sidoo kale ku sheegay in laba qof la waayey kadib mudaharaadyadii isniintii kuwaasoo lagu xusay maalinta loo yaqaan sabasaba oo ay shacabka kenyaan ka xusuustaan kacdoonkii toddobadii julaay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ee looga soo horjeeday xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi daniel arab mooy warbixinta guddiga xuquuqda aadanaha ee kenya ayaa intaa ku dartay in sidoo kale ugu yaraan shan boqol soddon iyo laba qof la xiray iyadoo rabshado xooggan ay ka dhaceen magaalada nairobi halkaasoo booliska lagu eedeeyey inay iskaashi la sameeyeen kooxo hubaysan oo bastoolada iyo warmo ku qalabaysnaa hantida la burburiyey waxaa ka mid ahaa dukaamo waaweyn iyo suuqyo taasoo sii horisay carada shacabka banaanbaxyadan waxay qayb ka yihiin kacdoon socday tan iyo bishii juun sanadkii labada kun afar iyo labaatankii oo ay horseedeen dhallinyaro si weyn uga hor yimid korarka canshuuraha iyadoo ay ka dhalatay caro ka dhan ah xaaladda dhaqaale musuq maasuqa baasan iyo cadaadiska dadka shacabka ay kala kulmayaan booliska william ruuto ayaa si kulul uga falceliyey kacdoonkan isagoo ku dhawaaqay in boolisku ay lugaha ka toogtaan dibadbaxayaasha burburinaya hantida dadweyne si loo dhaawaco loogana hortago rabshadaha sii socda qofkii rabshad abuuraya gubaya hantida dadka kale waa in lugta laga togtaa si uu dhaawacmo oo isbitaalka loo geeyo ka hor inta aan maxkamadda la horkeenin ayuu yidhi william ruuto munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka almacrifa thaanawi ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe faafahinta warkaasi waxaa imaanaya walaalkan casiiza macrifaata munaasabadan oo si heer saraa loo saagaasamay islamarkaana ka dhacday masjidka jaamica ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayuu maktabka tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sugootay dafcada labaad ee ardayda ka gudubtay macadka almacrifa thaanawi oo ka mid ah macihida uu gacanta ku haya macadkaas ardaydan ayaa kasoo gudubtay maraaxisha waxbarasho u socotay muddada afarta sano ah dafcadeetaan ka horeysay ayaa la sugotay sannada kun afar boqol afartan iyo saddexdii kolkaasoo dafcadan hadda qalanjabisay ay duruusta u bilaabatay xafladan gabagabada dafcada labaad ee ardayda ka qalanjabisay macadka almacrifa thaanawi waxaa kasoo qaybgelay mas-uuliyiin ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maktabka tarbiyadii tacliinta culimowdiin abwaano salaadiin oqoyaano iyo martisharaf kale oo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ugu horeyn waxaa munaasabada martidii kasoo qaybgashay soo dhoweeyey sheekh xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ikhwa xafladan aan u fadhino waa takharuj arday la yidhaaha macadulmacrifa oo gacanta uu ku hayey maktabu tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin waxaa la hayey muddo aan ka yarayn quraabo arbaca sana ku dhowday oon anagu gacanta ku haynay ka maktab ahaan maktabu tarbiya wa tacliim ka horna rag la soo diyaariyey oo makaatib kale iyo maxaan ku rahay soo hayeen oo macaahid kale ka soo baxay ayay ahaayeen wahaa huwa alyowm takharujuhum alakhiir limacahad almacrifa ayay ka takharujayaan waxaa weeye nala gudboon inaanu maaragtay la qaybsanno farxadda waxaan leeyahay mar labaad iyo saddexaad jazaakum allahu khayr soo dhowaada maktab tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab almujaahidiin oo ardadaa soo diyaariyey anugu waxaan leeyahay liduyuuf alkiraam mar labaad iyo saddexaad soo dhowaada jazaakum allahu khayr aljazaa sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa kelmad ka jeediyey xafladda lagu soo xirayey dafcada labaad ee ardayda ka qalanjabisay macadka almacrifa thaanawiy marka ummadda waxaa laga rabaa oo khariijiinta laga rabaa ummadoo dhan laga rabaa oo kulligeen lainaga rabaa waxa weeye ummaddan marka ilaahay uu leeyahay kadaalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu maada shuhadaa cala annaas ummad sida hadda beer xanuun kale had walaasha u tacbirinahayeen meesha ummadda ay taalmaantay iyo meesha waxay ahaan jirtay wax laga murugooda soo maa ummaddii la rabay in ummadda ku markhaanti kacdo oo jihaadka iyo ka sarreeyo ummadaha kale magacooda iyo sharafkooda u ka sarreeyo maantay taarikhaynu samaynay waa u jeedda wuxuu noqonayaa insha allah waa noo masawirka waa noo haynaysaan marxaladan mar baan soo marray baa la dhihi doonaa insha allah marka ummadda halkaas ku dhacday waxaa la rabay ummadaha mathaali inay u noqoto hor socoto ummaduhu inay ku daydaan baa loo baahnaa manaaqbiye oo ka mid a guddoomiyaha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ardayda kula dardaarmay inay waxa ay barteen bulshada ku celiyaan oo ay uga faa'iideeyaan waxaa laydin baray waa maadi iyo diini inta waa laydin baray waa culuumtii sharciga aheyd iyo culuumtii oo maadiga aheyd waad barateen marka waxaan rabaa waxay laydin baray oo intaas waqti aa laydin geliyey inaadan beerdarayn oodan luminin ood ku dhaba adeegtaan aad gacantana ku qabataan siina kordhisaan waxay aad maantana tusteen in laga arko saaxada jihaad xoolaa laydin geliyey islaamku uu leeyahay waktina waa ladin geliyey in muddo ahna waxbaa ladin baraya waxaa ladin barayo inaad muslimiinta uga faa'iidaysaan idinkuna aad ka faa'iidaan aakhiriya adduunya waa idin facayaa sheekh maxamed abu cabdalle oo kelimaad muhiima ka jeediyey xafladda ayaa dhankiisa dardaaranna u jeediyey ardayda dhammaystay waxbarashada macadka almacrifa haddaan ka fiirino nuqaadkaas binaa almacrifa tanmiyadii suluukiyaadkii iyo qodobka ugu dambayso khidmadii mujtamaca way oofsadeen baan oran karnaa waa miro lagu farxo mirahan marka waxaa loo baahan yahay maanta in lagu fara adeego juhdi in lagu bixiyo dadkiina bedeli lahaa waa waa dadkan qeedadii ummadda waa dadkan kow waxaan kula dardaarmayaa ahow arday mutadayina oo ilaahay subxaana watacaala ku xidhan laba waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala acmaasha aad qabanaysaan cilmigiinna inaad u barax tirtaan oo lilaahi aad u barataan cilmiga ilaahayna aad ku raalligelisaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa abaalgud man laa yashkur innaasa laa yashkur illah inaad waxa weye macallimiintiinni iyo maamulkiinni iyo xarakadii intaan juhdi idinku bixisay inaad waxa weye u abaalnaqdaan abaalka aad gudaysaan waa maxay meesha idinka rabeen inaad ka muuqataan haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi warkaasi waxaa markaa inoo faahfaahinaya walaalkeen abu aymana وجهاني فيه من اسمع وغيرتا وحيرتا عن بايستا يا استولي يا بيس واهلا maktabka dacwada waa xarun muhiim ah oo ka shaqeeya fidinta dacwada islaamka kor u qaadidda aqoonta diinta iyo kobcinta fahamka saxda ah ee shareecada islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horaysa siiyaa waxbaridda dadka qeybahooda kala duwan isaga oo adeegsanaya macaahid maraakiis duruus furan iyo munaasabado wacyigelin ah waxaa dhanka macadka khadiija bintu khuweyled uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaas oo dumarka lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa duruus sharci ah oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan booqday xarunta machadkan uu ku leeyahay deegaanka madiinatul khayr oo loo aqoon jiray buush madiino oo hoostaga magaalada baydhabo waxaana xusid mudan in wilaayada islaamiga ah ee baay aysan jirin deegaan ama degmo aan laga helin ama uusan ka furnayn machadkan ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتاك ذا المضاعف لازما كحن ضلا machadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha ugu firfircoon ee haweenka muslimiinta lagu baro culumta shareecada intii aan ku guda jiray booqashada macadkan ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah oo muujinayay fahan qoto dheer oo ay ka heleen culumta shareecada iyo isbeddelka aqooneed ee deegaanka ka jira أيها الضيوف مرحبا بكم بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة مرحبا بكم بكل سرور وفرح على زيارتكم بمعهدنا أيها الضيوف مرة ضيوف كرام علينا ومرة أمراء أعزاء علينا ولهذا ولذا فيجب علينا طاعتكم ما أطعتم الله ورسوله وإننا طالبات مع خديجة بنت خويلد في مدينة الخير الواقعة في ولاية باي الإسلامية قد استفدنا وتذوقنا ما لم يتذوقنا به كثير من أمهاتنا وأجدادنا وهذا بفضل الله ثم بجهود حركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعجب لكم معك خديجة بنت خويلد لكذاكم بتها marka koowaad horta may baan mahadnagaane ilaahay subxaana watacaala yaan mahadnagaan mar labaad may baan mahadnagaane maktabka dacwada yaan mahadnagaan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim suuratu alfatxi waa suura madaniya aayadoosha labaad iyo sagaalo tirsiga qur-aanka suuradii afartan iyo siyeedadu bismillaahi araxmaani araxiim innaa unafataxnaa furnay laka ay liajlika adaraaditayaan furninaw maxmedow fatxan furow furowkaas oo mubiinan ay bayinan cad liyaqfira laka allaahu si ilaahay kiinka dhaafo maa taqadama kii hormaray min dembika nahaan ahaadi iyo wamaa ta'ahara kii damb wayutima si ilaahay indhimaa siro oo intaan weelo nicmatahu nicmadiis calayka ada korka wayahdiyaka ilaahay kiinka hanuuniyo siraadan wada wadadaas oo mustaqiiman toosan وضم عينا معده وينذر ذا كسر كما لازم وضمن احتملا هذا التعدي بكسر حبه وعند وجهينها وشد عله عللا وبت قطعا ونم وضمن مع اللزوم في مروضه وجل مثل جلا هبت وذارت وأجك رهم به وعم زم وصح من لا إذا ملا sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warbixiyey macadkan iyo waxyaabaha ay ku bartaan iyo qayb kale oo ka mid ah culumta shareecada ونوع جبر أول كبرى ظهر مع خديجة بنت خويلد لاعتداد الداعيات في ولاية باي وخاصة مدينة الخير ما يبانتك شيء فذي مع خديجة بنت خويلد ولا نكبرني ما يبقوا مذها قرآنك كريم كيكو مذا إيه علوم تس سد التصحيح حفظ قرآنك الحديث إيه وعلومه يكبرني فقه إيه وعلومه يكبرني oo ku mid ayay abi shijaaciga oo kale ku mid ayay iyo kitaabo badan macadkuumayba la furay kun afar bool afartan iyo sajiidi bili todobaad labaata ilaa ma maraas yaa la furi shahru rajab yaa la furi walbadan yaa ka faa'idni marka mayba ilaahay ngumahadnagaana ilaahay si istiqraar i suganaashana siiyaa ngumahadnagaana maybaan malayay gefroon oo macad khadiijatu bint khuwaylad walka baraden haddii iyo maadkiyo dhammaayan iniyo walaayada bidon ka filnaado doonaan insha allah maktabka dacwadu waxa uu door muhiim ah ka ciyaarayaa kor u qaadidda baraaruga diineed ee bulshada gaar ahaan dumarka iyo si guud qeybaha bulshada ee wilaayada baay maxadka khadiijo oo qeyb muhiima ka ah barnaamijyada maktabka dacwada wuxuu noqday saldhig waxbarasho iyo tarbiyad soo saara haween daaciyiin ah oo u heelan fidinta iftiinka diinta islaamka booqashadii aan ku tagnay xarunta madiinatul kheyr waxay ahayd mid aad u qiimo badan waxayna noo xaqiijisay guulaha iyo dadaalada miradhalka ah ee macadka khadiija ee taabacsan maktabka dacwada ee wilaayada baay bandhigii cilmiga ah ee ardaydu sameeyeenna wuxuu ahaa tusaale cad oo muujinaya tayada dadaalka iyo himilada sare ee ay xaruntan u leedahay maamulka islaamiga degmada tiigolow ee wilaayada bakool ayaa dowladda inha u soo gabagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasa faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
dowradan oo socotay muddo toddoba maalin ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga degmada tieglow waxaana loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka qarsoy oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan lagu qaadanayay duruus kala duwan oo sharci ah waxaana muddadii dowladda ay socotay ka faa'iidaystay dad kor u dhaafayay boqol iyo toddobaatan qof kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar munaasabadii dowladan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaankaasi waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow culummo waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda gebagabada dowladda kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
ilaahay maaray subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu wuu anfusakum wa ahliikum naara dadka muuminiinta ahow way ku badbaadiyaa sana nafafkiin iyo ehelkiinba naar ku badbaadiya nafafaftiidan iyo ehelkan owlaadaan ininku badbaadano cadaab ilaahay taasa ilaahay subxaana wa tacaala na amray waajib qu anfusakum amar amarkana waajiba sheene seelanka badbaadiya ehelka owlaada cadaab lanka badbaadiye sidii ilaahay baari subxaana wa tacaala waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquka waalcaaqibatu litaqwa daacad ilaahay la amare ilaahay maari subxaana wa tacaala ehelkaa salaada far waana markaa ka sabar baa leehi cibaadada iyo daacada korshe unuka arsaagana arsaag maku su-aalano cirabtada dambana dadka mutaqiinta alleh mid ka mida waxgaradka deegaanka ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay horbadan ininkoy kheyr inin jeenay kheyrkaat ininka dambeey ini isku qaadana awaamirtinina far isku qaadana oo marto doorininka furnaa muqiim doorinin fura adhigiin gargaara ununka adhiini tanyada horta ilaahayni guulsi ilaahay tan tukubarakleninka dar allahu akbar tan tukubarakleninka dar wala ninka weri diindayu maalikin gargaara walkadama ah diinkana waaba nabagaanba ninkale dardaarima alikin gargaara walnin dhaafiba dhahal kale maqabno ilaahay inti diintun an harbiyaasa alikin gargaarda garab soo gala unuun ilaahayani hanuuni
ugu dambeyn qaar ka mida ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay ilaahi maari subxaanahu wa tacaala innaa un arsalnaa darna ilaykum dadaw usan hegin rasuulan rasuulah siin darni rasuulkaas oo shaahidan siinku markaata calaykum korkiin kamaa sidii arsalnaa anka darnay ilaa fircawna fircawnba rasuulan rasuulanka darni fcasaa caasay fircawna fircawn arasuula rasuulka ka caasay fa akhadnaahu qabanay akhdan qobasho wabiilan oo adag su-aalo may waxay tihiin maa xukmu jihaadi fii sabiili illaahi jawaabtamay banaqadaasi aljihaadu jihaadu waajibun waa waajib bilmaali maala waajibkii iyo wanafsi naf iyo wallisaani aan rabka iyo may buah inadka jihaad sidiidas qodoba maybuwa jihaadka waajibkeey qaala allahu tacaala ilaahay mibelya infiruu bahadado muslimiina khifaafan sumco fufududdiino dhalinyaro atiin watiqaalan sumco dadku weyn atiinba bahale ilaahay subxaanahu wa tacaala wajaahiduu jihaad biamwaalikum maalkin bii macnaha macnaha jasaasu iyo wa anfusikum naftiin bii fii sabiili illaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala wadadiiska bii waayo maamulka islaamiga degmada tieglow ayaa sare u qaaday maalmihii ugu dambeeyey dowlaadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow iyo deegaanada hoos yimaado
mahadsanid abu xasaanna warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waanay intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu